dadka beeralayda ah ee ku nool deegaanada dhaca waqooyiga magaalada kismaayo ayaa tabcashada beerahooda waxaa ka caawiyey qalab iyo abuurka beeraha ah oo ay dhowaan u qaybisay wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland oo kaashanaysa hay-adda afsi beeralayda agabka ka faa'iidaystay oo ku kala nool ilaa toban tuulo oo dhaca waqooyiga kismaayo ah ayaa tiro ahaan gaaraya kun iyo laba boqol oo qoys kuwaasi ay noloshoodu ku tiirsan tahay tabcashada beeraha agabkani dadka beeralayda ah la siiyey ayaa ah mid ka caawinaya falashada beerahooda sidoo kalena waxaa la siiyey gaadiidka loo yaqaano gaari dameerada kuwaasi oo loogu talagalay inay ku rartaan dalagyada marka ay usoo go-aan qaar ka mid a beeralayda agabka la siiyey ayaa ka sheekeeyey muhiimada uu agabkani la siiyey u leeyahay ayagoona u mahadceliyey hay-adda afsi iyo wasaaradda beeraha jubbaland bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa yidhahdaa cabdullaahi xasan rooble degan deegaanka goobweyn waxaan u mahadcelinayaa hay-adda absi oo anoo beeraley ah isiisay ama dadka reer goobweyn isiisay oo anu aan ka mid ahay abuur beereed oo intaasoo kala nooc ah waxaa ina siisay digir oo laba kiili bar ah galley laba kiili bar ah nyaanya oo rubac kiil labaatan labaatan garaam ah haddii uraniamta haddii ilaahay ku idmaayo yaa bacriminta uraniumta bacriminta u naqaanaa yaambo agabta agab lagu fashto beeraha ano oo hadda dhex jooga beer afar hektar ah oo aan yani haddii ilahay kuima intii hadda yani tacabka ka muuqdo la wada arkaayo in kaloo ka badan ay bannaan tahay waxaa kaloo jirtay kareetooyinka ee deegaanka goobweyn la siiyey beeralayda ah waxaan ku qabanay hadda saaad warkaysiin dhulkan waa bannaan meel ood laga soo goynaya ma leh oodii beertan lagu oodo xendaab ah waxaan ka keennay buurtaas dameeraasaan uga keensanay gudoomiyaha beeralayda ah deegaanka goobweyn yarow sheekh cabdi ayaa dhankiisa ka waramay waxa ay nolosha beeralayda ka bedeleen abuurka iyo agabka loogu deeqay
waxaa ma hadda iskale ilaahay ka soko waxaa ma hadda iskale dowladda jubbaland iyo maaragtay hay-adda oo maaragtay ka howlgasha beeraha weyn iyo maaragtay afsi iyo wasda waxayna siiyeen micnaha waxaa maaragtay aad aan ugu baahneen ileyna waqtiyada badan oo abaara ay dhaceen oo awaaye ayay awur noo keeneen horta maada maadaas ilaha iskale ayagaa iskale waxayna noo keeneen qalab beereed oo lagu tabcado beeraha alxamdulilah waxaa kaloo noo keeneen tirada la siiyey waa siddeetan ruux weyn ahaan siddeetan ruuxa la siiyey oo aniga aan ka mid tahay gacanteena hay-adda aan kula qaybiyey dhanka kale isku duwaha hay-adda afsi daahir sheekh cabdulaahi ayaa ka warbixiyey abuurka ay dadka beeralayda siiyeen iyo sida ay kusoo kala xusheen xog ayaan waxaan ka aruurinay tuulooyinka haddaan ka shaqayno waxaan soo ogaanay baahiyooyinka baahiyaha jiraan tuulooyinkaan ka shaqayno dadka inta badan ku nool waa dad oo laba qayb ka kooban dad waa dad barakacyaal ah dadna waa dad deegaan ah waxaan ogaanay dadka deegaanka iyo dadka barakacyaasha inay haysan xitaa qalabka oo beeraha lagu soo saaro oo yaambada ay kamid tahay alaab kale oo fara badan reega uu kamid yahay fargeetada ay kamid tahay alaab muhiima oo beeraha inta badan loo isticmaalo marka anagoo baahida ku salaynayna mashruuceena waxaan siinay qalabka beeraha oo lix shay ka kooban kun iyo laba boqoloo qoys yaan siinay oo iskugu jiraan dad barakacyaal ah iyo dad oo deegaanka ah tuulooyinkaas waa ilaa toban tuula waxayna ka bilowdaan goobweyn waxayna ku ogyihiin ilaa buloguduud waana xerooyin barakac iyo deegaan oo jiinka webiga oo webigan jubba dadka ku tiirsan ah dadka beeralayda ah ayaa xilligan oo kale tabacooda geliya beeraha si ay uga faa'iidaystaan roobka guga